الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت أن لهما أربع حالات waxaan ku soo jirnay ismiga oo musanifka uu u qaybiyey laba qayb mucrab iyo mebni mucrabnimuu asal u leeyahay qayb ka midana waa mebni asmaada mebniga waxay u qaybsamayeen afar qayb qolo kasraa lagu binaynayey muttafaq iyo mukhtalafna way lahaayeen sida haa-ulaa'i iyo xadaami iyo amsi qolana fadxaa lagu binaynayey axada cashara iyo akhwaadkiisuu ahaa qolo dammaa lagu bineeyaa qolana sukuun waxaan ka soo baxnay qoladii kasrada lagu binaynayey iyo qoladii fadxada lagu binaynayey halka wuxuu ka bilaabayaa musanifka qoladii damada lagu binaynayey qolada damada lagu binaynayo wuxuu miisaaliyey qablu iyo bacdu iyo asmaa la miduu sheegi doono qablu iyo bacdu afar xaalo ayay leeyihiin afartaa xaalo sideedaba waxaa jira asmaa qaar idaafa laasimo wa bacdu alasmaa'i yudaafu abadan wa bacdu daa qad ya'ti lafdan mufradan asmaada qaar idaafa laasimo oo mudaafu ilayhi in laga dambaysiiyaa ay laasim tahay keligood bilaa idaafo in la isticmaalaana ayaan suuroobi karin asmaadaa idaafada laasimto ayaa waxay u qaybsamayaan haddana laba qayb qaar mudaafu ilayhiga la xadfi karo iyo qaar aan mudaafu ilayhiga laga xadfi karin asmaa idaafa laasimi mudaafu ilayhigana aan laga xadfi karin iyo asmaa idaafa laasimi laakiin mudaafu ilayhiga laga xadfi karo qablu iyo bacdu waxay ka mid yihiin asmaada idaafada laasima idaafo marka ay laasimaanna mudaafu ilayhiga waa la xadfi karaa idaafay laasimaan laakiin mudaafu ilayhiga fii bacdi alaxyaan waa la xadfi karaya waana laba daraf qablu iyo bacdu laba daraf weeye darafnimay ku nasbisan yihiin ama min ayaa lagu jaraa oo min qabli iyo min bacdi baa la yidhaahdaayoo min baa lagu jaraa ama darafnimaa lagu nasbini oo qablo iyo bacdo weeye waayahay haddaba mudaafu ilayhiga gooyiddiisa iyo gooyid la'aantii marka la eego qablu iyo bacdu afar xaalay leeyihiin afartaa xaalo xaalada hore waxa weeye mudaafu ilayhigii in uba joogo oo aan la xadfinay uu taagan yahay waa hal xaalo xaalo labaad mudaafu ilayhigii waa la xadfay lafdan wa macnan midnana lagama niyoonin waa xaalo labaad xaalo saddexaad mudaafu ilayhigii waa la xadfay lafdigiisaa la niyeysan yahay waa xaalad saddexaad saddexdaa xaalo qablo iyo bacdu mucrab weeye sida loo icraabayana waa sheegi doonnaa xaalada afraad waa xaalada ay mebniga yihiine mudaafu ilayhigii ayaa la xadfay lafdigiisa lama niyeysnay macnihiisaa la niyeysan yahay macnihiisaa la niyeysan yahayna mar dambaan tawdiixin doonna waxaa loo jeedo in sha allahu tacaala xaaladaas mudaafu ilayhiga la xadfay macnihiisana la niyeysan yahay qablo iyo bacdu laba mabni weeye damaana lagu binayni waayahay afar xaalo ayay leeyihiin baa nidha qablo iyo bacdu iyo asmaa lamiduu musanifka sheegi doono mudaafu ilayhiga xadafkii iyo xadaf la'aantii marka la eego xaalada hore waxa weeye qablu iyo bacdu mudaafu ilayhigoodii inuu joogo oo aan la xadfin mucrab weeye darafnimay ku nasbisan yihiin ama min ayaa lagu jari waa hal xaalo xaalada labaad mudaafu ilayhigii waa la xadfay lafdan wa macnan midnaba lagama niyoonin lafdigiisa lama niyeysna macnihiina lama niyeysna mucrab weeyaanoo darafnimay ku nasbisan yihiin ama min ayaa lagu jari waa sidii horoo kale laakiin waxay kaga beddelan yihiin laba ismiyoo nakir ay noqdeenoo waa la tanwiinin oo qablan bacdan iyo min qablin wa min bacdin baa la leeyahay waa xaalad labaad xaalad saddexaad mudaafu ilayhigii waa la xadfay lafdigiisaa la niyeysan yahay macnaha lama niyeysan lafdiga mudaafu ilayhigii iyo xadfanaa lafdigiisaa la niyeysan yahay xaaladaasi qablu iyo bacdu waa mucrab darafnimay ku nasbisan yihiin ama min ayaa lagu jari sidii haddeer aan soo marnay oo kale laakiin lama tanwiininayo mudaafu ilayhigii wax uu joogo ahaan ayaa loola dhaqmiyo min qabli min bacdi qabla bacda ayaad leedahay waayahay saddexdaa xaalo waa mucrab hal xaalona waa mebniyo mudaafu ilayhigii waa la xadfay macnihiisaa la niyeysan yahay xaaladaasi qablu iyo bacdu mebni weeyaanoo dammaa lagu binaynayo min qablu wa min bacdu ay noqonayaan afartaa xaal ay leeyihiin afartaa xaalo ayuu rabaa inuu ka sheekeeyo walamaa faraqtu markii aan ka lug baxay min dikri lmabniyi mebni sheegitaankiis kii la binaynayey sheegitaankii cala alfatxi fatxa lagu binaynayey sheegiddii markii aan ka lug baxay dakartu waxaan sheegay almabniya kii lagu binaynaya cala adami dame lagu binaynaya wamahaltuhu waxaanan ku miaaliyey biqablu wa bacdu ayaan ku miaaliyey wa ashartu waxaan ishaaray anna lahumaa qablu iyo bacdu in ay leeyihiin arbaca xaalaatin afar xaala arbaca waa anna ismigeedii weeyaan wuu nasbisan yahay ma rafcisna ixdaahaa afarta xaalo mid ka mid ah an yakuunaa in ay yihiin weeye mudaafayni kuwa la idaafeeyey lafdan lafdiga laga idaafeeyey an yakuunaa inay yihiin mudaafayni laba la idaafeeyey lafdan min jihati lafdi laga idaafeeyey fayucrabaani markaa waa la icraabi nasban wakta nasbin nasba wakti maya fayucrabaani waa la icraabi nasban nasbaa lagu icraabi cala adarfiyati darafnimo lagu nasbinayo aw khafdan khafdaa lagu icraabi bimin min lagu khafdinaya taquulu waxaad leedahay ji'tuka waan ku imid qabla zaydin wa bacdahu fatansibuhumaa waad nasbini cala adarfiyati darafnimaad ku nasbini wa min qablihi wa min bacdihi baad leedahayoo fatakfiduhumaa waad khafdini bimin ayaad ku khafdini qaala allahu tacaala kadabat qablahum qowmu nuuxin qabla wakaa darafnimay ku nasbisan tahay fa biayi xadiidin bacda allaahi bacda darafnimay ku nasbisan tahay alam yati alam yatihim nabau ladiina min qablihim qabli min baa jari hayse mudaafu ilayhigina waa jooga min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa min baa jari hayse alxaalatu ahaaniyatu xaalada labaadna an yuxdafa waa in la xadfaa almudaafu ilayhi waa in la xadfaayo weyn waa la niyoodaa hubuutu lafdihi lafdigiisa sugnaanshihiisaa la niyooni mudaafu ilayhigi waa la xadfay laakiin lafdigiisa wax uu joogo ahaan ayaa loola dhaqmi fayucrabaani waxaa lagu icraabi alicraaba icraabkii almadkuura la sheegay ayaa lagu icraabayaayo darafnimay ku nasbisan yihiin ama min ayaa lagu jari walaa yunawanaani mase la tanwiininayo mudaafu ilayhiga wax uu joogo ayaa loola dhaqmay warubamaa jaru ladii abqow kamaa qad kaana qabla xadfi maa taqadama laakin bishardi an yakuuna maa xudif mumaaila limaa calayhi wyuxdafu aani fayabqa alwalu kaxaalihi idaa bihi yatasilu yacni waxaa jira mudaafu ilayhiga inta la xadfo mudaafka mudaafu ilayhiga wax uu u joogo ahaan in loola dhaqmaa dhici karta noocaasa ayaa lagu samaynay walaa yunawanaani la tanwiinin maayo liniyati lidaafati idaafa la niyeysan yahay darteeda ayaan loo tanwiininaynin wadaalika xadafkaa mudaafu ilayhiga la xadfay lafdigiisana la niyeysanya oon la tanwiininaynin ka qowlihi shaacirkii hadalkii oo kale wey wamin qabli naadaa kullu mawlaa qaraabatin famaa cadafat mawlan calayhi alcawaaifu wa min qabli hadda ka hor ayuu naadaa dhawaaqay kullu mawlaa qaraabatin qaraaba kullu mawlan ina adeer dhammaantii qaraabatan qaraabuu u dhawaaqay famaa cadafat ma ayan naxariisanin alcawaaifu kuwii naxariisanayay mawlan ina adeer ma ayan u naxariisanin calayhi dhawaaqiisa dartii uguba ayaan naxariisan yacni wuxuu leeyahay musiibadan iyo dhibaatada haddeer taallo waa hor ay soo martay adduunyada haddii ay soo martayna ina adeer kasta ilma adeerradiisu u dhawaaqdayo warta iga soo gaara dhibaata i haysta wax u naxariistana wuu waayey yacnii dhibaatadan waxaa la yaqaanaa inaan la isu naxariisaninoo mar haddii la qaxaya khalaas waaye ninba ishuu sacabka saaranaya wa min qabli naadaa wanaadaa wuu dhawaaqay kullu mawlaa qaraabatin in la isu idaafeeyo naadaa mafcuulkeediina la xadfo oo la yidhaahdo naadaa wuu dhawaaqay kullu mawlaa qaraabad mawlahana in adeer ayaa loo jeedaa ilaa dhowr iyo labaatan macno ayaa mawla weli loo isticmaalaa naadaa wuu dhawaaqay kullu mawlaa qaraabatin qaraabo kasta ina adeerkeeda wuu dhawaaqayoo qaraabatahu buu u dhawaaqay mafcuulkii baa xadfan min qabli hadda ka hor min qabli haadihi lmusiiba musiibadan horteeda ayuu dhawaaqay famaa cadafat ma ayan naxariisanin mawlan ina adeer uma ayan naxariisanin alcawaadifu kuwii naxariisan jiray calayhi liajlihi dhawaaqiisa dartiina uguma ayan naxariisanin maxalu shaahidka waxa weeye wa min qabli mudaafu ilayhigii ayuu xadfay lafdigiisuu niyeysan yahay qabli min ayuu ku jiray waa mucrab mana uusan tanwiininin wa min qabli naadaa kullu mawlaa qaraabatin kullu mawlan in la yidhaahdo qaraabadana mafcuulkii laga dhigana way suuroobi karto wa min qabli hadda ka hor ayuu naadaa dhawaaqay kullu mawlan ina adeer kasta qaraabatan qaraabuu u dhawaaqay famaa cadafat mawlan calayhi alcawaadif alriwaayatu riwaayada beydka la wariyey bikhafdi qabli qabdi khafli qabli khafdinteeda ayay ku dheehan tahay bikayri tanwiinin tanwiin la'aan la khafdiyo ay wa min qabli daalika ay ahayd faxadafa daalika ayuu xadfay min allafdi lafdiguu ka xadfay waqadarahu daalikadii ayuu qadaray haabitan xaal uu yahay mid sugan ayuu ku qadaray وqرأ الجحdري والعqayلي waxay أqriyeen للaahi الأمر min qabل وmin baعdi qabli iyo baعdi mudaafu ilayhigii ayaa la xadfay lafdigiisaa la niyeysan وmin qabل الغلبة وmin baعdi الغلبay ahaanay bاlkhفd bغayri tanwiinin tanwiin la'aanti ey وmin qabل الغلب وmin baعdihi faxudifa lmudaafu ilayhi ayaa la xadfay waqudira waa la qadaray wujuuduhu joogitaankiisa ayaa lagu xukumo lagu qadaray alxaalatu haaliatu xaalada saddexaad an yuqطacaa in laga gooyo weeye can ilidaafati idaafada laga gooyo lafdan min jihati lafdi iyo wa macnan min jihati macna labadaba idaafada looga gooyo walaa yunwaa aan la niyoonin almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigii aan la niyoonin fa yucrabaani qablu iyo bacdu waa la icraabi aydan noqode alicraaba icraab ayaa lagu icraabi icraabkii almadkuura la sheegay darafnimo in lagu nasbiyo ama min lagu jaro walaakinahumaa qablu iyo bacdu yunawanaani waa la tanwiinini markaa waayo laba ismi oo nakiray noqdeen liannahumaa labadooda xiina idin wakhtigaa mudaafu ilayhiga laga gooyo lafdan wa macnan midnaba aan la niyoonin ismaani laba ismi weeye taamaani ee dhammaystiran ka saa'iril asbaa'i asbaada kaleay la mid yihiin asbaadii annakiraati ee nakirada ahayd fa taquulu waxaad leedahay ji'tuka waan kuu imid qablan mar horaan kuu imid wa bacdan mar horaan kuu imid mar horrayse un mar wakhtigaa ka horraysay uma jeedo yacni mar un horraysay iyo mar dambaysay sidaa ayuu noqonayaa mar dambe wa min qablin wa min bacdi qaala ashaaciru fasaaqa liya asharaabu wa kuntu qablan akaadu agasu bilmaa'i alfuraati fasaaqa waxaa socday lii aniga waxaa ii socday asharaabu cabbitaankii ayaa ii socday walxaal kuntu aan ahaa qablan hadda ka hor waxaan ahaa akaadu mid ku siganaya agasu inaan ku bergado bilmaa'i biyihii alfuraati ee macaana jaahili weeyaan ninkanoo wuxuu leeyahay qolaa la iga dila walaal iyo wuxuu yahayba haddii la dila sa'ri iyo aarma aanan samayninoo qoladii dishay cidna uma kama aanan dilin waagaasi ciil darti biyaha macaan ayaan ku mergan jiray kulaha biyo xataa caadi ma aana cabbi karin maanta ahee waa u soo aaray hal nin ama laba nin wax baan u soo dilay mar haddii aan u soo aane cuntadii oo dhanaaba ii socotay kulaha waxaan ku merganayaba lama arko caadigaan noqday wa min fasaaqa waxaa socday lii aniga asharaabu cabbitaankii ayaa ii socday walxaal kuntu aan ahaa qablan mar hore waxaan ahaa akaadu mid ku sigta agasu inaan ku mergado bilmaa'i biyaha alfuraati ee macaan inaan ku mergadaan sigayay maxalu shaahidka wa kuntu qablan mudaafu ilayhigii ayuu xadfay lafdan wa macnan midna ma niyeysna darafnimuu ku nasbiyey wuna tanwiiniyey wa qara'a bacduhum qaarkooda waxay aqriyeen lilaahi alamru min qablin wa min bacdin mudaafu ilayhigii inta la xadfo lafdan wa macnan midna aan la niyoonin bilkhafdi waatanwiin alxaalatu raabicatu xaalada afraad waa xaaladii ugu dambaysay an yuxdafa waa in la xadfaa almudaafu ilayhi mudaafu ilayhi waa in la xadfaa oo wayun waa la niyoodaa macnaahu macnihiisaa la niyooday duuna lafdihi lafdigii lama niyoonin fa yubnayaani labadooda waa la binayni xiina idin wakhtigaa cala dami damaa lagu binayni ka qiraa'ati sabcati qura'dii sabcada ahayd aqrintoodii weeye lilaahi alamru min qablu wamin bacdu mudaafu ilayhigii ayaa la xadfay macnihiisaa la niyeysan yahay labadoodaba damay ku binaysan yihiin maxaluljarna way yaallaan wa qowlii hadalkayga matniga markii aan waday wa akhwaatihimaa baan idhi wa ka qablu wa bacdu wa akhwaatihimaa buu yidhi qablu iyo bacdu iyo wixii la mid ah iyo walaalahooda akhwaadka maxaad ku waday aradtu waxaan ula jeeday bihii akhawaadka waxaan ula jeeday asbaa aljihaati jihooyinka magacyadooda jihooyinkii assiti ee lixda ahaa jihooyinka waa lix laakiin magacyadu lix waa ka badnaan karaan jihooyinka lixda ee magacyada ay leeyihiin waa midig iyo bidix hor iyo gadaal kor iyo hoos magacyada ay leeyihiin oo ammaam iyo khalf yemiin iyo shimaal fooq iyo taxta ah qolyahaas laftooda mudaafu ilayhiga inta laga xadfo afartii xaalo unbay leeyihiin mudaafu ilayhiga in loo sugo in laga xadfo lafdigii la niyoodo macnihii la niyoodo dama lagu bineeyo aan waxbaba la niyoonin qablu iyo bacdu unbayna la mid yihiin sidaa ayuu ujeedaa macnihii wa qowlii hadalkayga wa akhwaatihi ma aan idhi aradtu waxaan ula jeedaa bihi akhwaat waxaan ula jeedaa asmaa aljihaati jihooyinka magacyadooda jihooyinkii assiti ee lixda ahaa wawalu awaluna waa awalana waan ujeeda iyo wa duuna iyo wanaxwahunna wax alla wixii la mida qaala shaaciru wuxuu yidhi lacamruka maa adrii wainii laawjalu calaa ayinaa tacdi lmaniyatu awalu lacamruka noloshaadaan ku dhaartay maa adrii anigu ma ogi calaa ayinaa kaannaga ta'tii ay u imaanay almaniyatu geerida awalu marka hore walxaal inii aniga laawjalu aan baqayo baydka waxaa iska leh laba nin ayaa saaxiib ahaa mid ayaa wuxuu guursaday kan kale walaashii saaxiibna way ahaayeen hadduu guursaday islaantii ayay heshiin waaye uu iska furay hadduu furahee kii islaanta la dhashaa xanaaqay saaxiibba ahaan maynu waayo walaashiidaba haddaad furtay khayr ma lihi ninkanaa gabayga tirinaya marka oo wuxuu leeyahay islaantu waa iskhilaafnaya adigase saaxiib baan nahaye niyow saaxiibnimada inaan ahanaa fiican haddii kaloo dee idabdarradan aad igu sii wado anigana waa caasigaroobaya waa kala goyna waxaasuu tirinayey waxaa ka mid ahaa baydka idaa anta lam tunsif akhaaka wajadtahu calaa طarafi اlhijraani in kaana yacqil wayarkabu xadda sayfi min an tudiimahu idaa lam yakun can shafrati sayfi masxalu idaa anta lam tunsif haddaadan garsoorin akhaaka walaalkaada garsoor haddaadan kula dhaqmin oo wixii dembiuu leeyahay un aadan u qabanin ixsaankiisana aadan qirin ee wax alla wii wixii xunoo idil xaawaaleh haddaad ka dhigto oo xumaanoo idil aad dul saarto wanaaggiisiina aad qarayso wajadtahu waxaad ku ogaani calaa darafi ilhijraani haajirid iyo carar uu kaa cararay daraftiisa mid saaran ayaad ogaani uu kaa cararayaa wey macnihi walaalka in kaana waa haddii uu yahay yacqilu mid wax garanayo hadduu wax garanayo wey wayarkabu wuxuu fuuli xadda sayfi sayf afkeeduu fuuli dagaal buu diyaar u yahay min an tudiimahu inaad dulmisay darteeda ayuu dagaal diyaar ugu noqonaya idaa lam yakun hadduusan ahayn masxalun meeluu uga leexdo can shafrati sayfi sayfka afkii meeluu uga leexdo hadduusan helin wey ee dagaal ayuu diyaar u noqonay marka gabayadaasuu tirinayey waxaa ku xigay lacamruka maa adri lacamruka noloshaadaan ku dhaartay nin yahow maa adri anigu ma ogi calaa ayinaa kaannaga ta'tii ay u imaani almaniyatu geerida awalu marka hore kan hor dhiman doono ma garanayo walxaal innii aniga laawjalu aan baqayo sidan iyo isnaceebka inaan ku kala dhimanno ayaan ka baqayaa wa innii laawjalu calaa ayinaa ta'ti lmaniyatu tacdu lmaniyatu taqdu lmaniyatu intaba waa la yidhaahdaa macno ahaanna uma kala fogo calaa ayinaa kaannaga tacaduu ay u soo tilaabi almaniyatu geerida ama taqaduu ay ku soo kallihi almaniyatu geerida awalu ama ta'tii almaniyatu ay u imaanay awalu marka hore maxalu shaahidka waxaa weeye awaluda mudaafu ilayhigii ayuu xadfay macnuhuu niyooday damuu ku binayey wa qaala aakharu wuxuu yidhi idaa ana lam uman calayka walam yakun liqaa'uka ilaa min waraa'u waraa'u idaa ana lam uuman idaa lam uuman haddaan laii kaa aaminin calayka dushaada lam uuman aan laii kaa aaminin walam yakun uusan ahayn liqaa'uka la kulankaada ilaa min waraa'u waraa'u falaa khayra fii suxbatik idaada jawaabkeedii baata yacni wuxuu leeyahay shaacirkani nin bay saaxiib ahaayeen ninkii ay saaxiibka ahaayeen ayuu ka shakiyey oo saaxiibnimada inuusan diyaar u ahayn ayuu ka shakiyey markaasu wuxuu leeyahay niyow haddaadan iik aada iisu aaminaynin oo saaxiib dhabe aadan ii ahayn oo sirtaada iyo arrimaha kuwa qarsoon aadan ii aaminaynin kulanka aan kulmaynana israadin un ay tahay oo ani inaan ku raadraadiyo war hebel ma aragteen meel hebel uu sii marayay raadkaada inaan soo qaado mooye si kaleba aanan u kulmaynin wixii inaan saaxiib noqonnaba ma fiicna aan kala aan kala tagno idaa lam uuman idaada shardiyo weeye ana oo mubtadaa in lagu xijiyaa ma bannaano mar haya haddaynan bannaaneenna ficli maxduufe ayuu naa'ibulfaacil u yahay oo uumanta dambe ay fasiri wuxuuna ahaan lahaa idaa lam uuman haddii aan laii kaa aaminaynin lam uuman aan laii kaa aaminaynin calayka dushaada oo walam yakun uusan ahayn liqaa'uka la kulankaaga ilaa min waraau gadaal waraau gadaal mooye israadraadin mooye si kaleba aanan u kulmaynin falaa khayra fii suxbatik saaxiibnimadaada khayr kuma jiro maxalu shaahidka ilaa min waraau waraa'uda weeyaanoo damuu ku bineeyey mudaafu ilayhigii ayuu xadfay macnihiisu niyeysan yahay walamaa faraqtu markii aan ka lugbaxay min dikri lmabniyi kii la binaynayey sheegiddii cala dami dame lagu binaynayey sheegiddii markii aan ka lugbaxay dakartu waxaan sheegay almabniya kii la binaynayey cala sukuuni sukuun lagu binaynayey wamaaltu waxaanan ku miaaliyey lahu kaa sukuunka lagu binaynayo biman wa kam man iyo kam ayaan ku miaaliyey taquulu waxaad leedahay ja'anii waxaa ii yimid man kii qaama istaagay mantii mawsuulada ahay oo manta waa faacil markaa mabniyo cala sukuun fii maxalli rafc waman axadkii wara'aytu waxaan arkay man axadkii qaama istaagay mafcuulu bihi weeye mabniyo cala sukuun fii maxalli nasr wamarartu waxaan soo maray biman axadkii qaama istaagay majruur weeyaanoo ba'daa jari fii maxalli jarin bay taalla fatajidu waxaad ku ogaanay man lafdiga man ee mulaasimatan mid laazimi inay tahay lisukuuni sukuun laazimi fi laxwaali alaaati xaalooyinkii saddexda ahaa wakadaa taquulu kaa hore xaal uu la mid yahay taquul wakadaa kaa hore xaal uu la mid yahay taquulu waxaad leedahay kam imisuu ahaaday maaluka maalkaaga kamtu waa mubtada cinda siiba weyhi maalukana waa khabar akhfash agtiisana kamtaa khabar ah maaluna waa mubtada si kastaba hal la yidhaahdee kamta maxalu rafcay taallaa mar walba mabniyu cala sukuun wa kam cabdan imisaa addoonood malagta mulkisay kamta mafcuulun bihi weeyaanoo malagta mafcuulkeediioo soo hormaray waajibnimona u hormaray weeye fii maxalli nasbin sukuun ayaa lagu bineeyey wa bikam dirhamin ishtarayta bikam dirhamin meeqaa shilin baad ishtarayta ku iibisay kam maxaluljar bay taallaa ba'daa jaraysaa mamnuuc cala sukuun fa lafdatu kam kam lafdigeeda fi lmihaali alawali mihaalka hore dhexdii xaal ay ku sugan tahay fii mowdici rafcin rafco meesheeda ayay ku sugan tahay bilibtidaa'i lagu rafciye cinda siibaweih wa cala alkhabariyati lagu rafciye cinda alakfush wa fi haani ka labaadna mihaalka labaadna fii mowdici nasbin bay taallaa cala almafcuuliyati mafcuul bihiinima lagu nasbi bilficli ficli ay mafcuul u tahay alladii ficligii bacdahaa ka dambeey malagtadii wey wa fi haalidi mihaalka saddexaadna fii mowdici khafdin bay taallaa bilbaa'i ba'da lagu khafdinayo wahiya kamta saakinatun mid reeban weeye fi laxwaali alaaati saddexda xaalaba way reeban tahay kamaa taraa sida aad arki walamaa dakartu lmabniya wuxuu soo wadaa musanifka mabniyaadkii markii uu sheegay qoladii kasrada lagu binaynayey iyo qoladii fatxada lagu binaynayey iyo qoladii damada lagu binaynayey iyo qoladii sukuunka lagu binaynayey sidaa ayuuna u kala hormariyey oo qoladii kasrada lagu binaynayuu hormariyey qoladii fadxada lagu binaynayuu ku xijiyey qoladii damada lagu binaynaya waa kii hadeer baan ka soo baxnay ee ku xigey qoladii sukuunka lagu binaynayuu u dambaysiiyey matnigii weeye garo markuu u dambaysiiyeyaa wuxuu yidhi wa huwa aslulbinaa'i yacnii qolo sukuun ayaa lagu bineeyaa sida man iyo kam wa huwa aslulbinaa'i haddii wixii la binaynayo ismi iyo ficli iyo xaraf midkuu doonaaba ha noqdee sukuun in lagu binayaa asal ah oo wahuwa aslulbinaa'idan maxaad u raacisay waxaan u raaciyey qoladii sukuunka lagu binaynayey mabniyaadkao dhan ayaan ugu dambaysiiyey oo qoladii xarakada lagu binaynayaan hormariyey oo kii kasrada lagu binaynayey kii fatxada lagu binaynayey iyo kii damada lagu binaynayaan hormariyey kii sukuunka lagu binaynayey waan dambaysiiyey mar haddii aan dambaysiiyey waxaan ka baqay dadka qaar inay u qaataan sida lafdi ahaan aan u dambaysiiyey daraje ahaanna inuu u dambeeyo oo sukuun in la isku bineeyaa asal inayan ahayn sidaa in loo fahmaan ka baqay markaas waxaan ku idhaha wahuwa aslulbinaay war wixii la binaynaya sukuun in lagu binay intaasuu soo wadaa walamaa dakartu markii aan sheegay almabniya kii la binaynaya cala sukuuni sukuun lagu binaynaya markii aan sheegay muta'akhiran xaal uu yahay mid dambeeyey khashiitu waxaan ka baqay min wahmi man ruux ismoodsayntii yatawahamu malaynaya annahu sukuunku binaynta khilaafulasli asalka inuu khilaafsan yahay fadafactu waxaan reebay daalika alwahm wahmigaasi ayaan reebay biqowli hadalkay ayaan ku reebay wa huwa aslulbinaa'i aan ire wallahu aclamu sala allahu sala wbaarak cala الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلوف ثلاثة أقسام ماض ويعرف بتاء تانيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم وعن قصر جني kelimada aqsaamteedii iyo qeyb walba calaamooyinkii lagu garanayey iyo mucrab iyo mebni sida ay ugu kala qaybsamayaan waxaan soo sheegnay ismiga calaamooyinkii lagu garanayey mucrabkiisii iyo mebnigiisii halkanna wuxuu bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ficliga aqsaamtii qeyb walba calaamooyinka lagu yaqaano iyo qayb walba wixii mucraba iyo wixii mebni ah wuxuu sheegay musanifka ficliga inuu u qaybsamayo saddex qayb maadi iyo amar iyo mudaaric saddex qayb inuu u qaybsamayaana naxwiyiinta iskuma waafaqsana qolaa waxay leeyihiin laba qayb ayuu u qaybsamaayo waa maadi iyo mudaaric oo keliah amarkana waa waa amar amarkana waa mudaaric si gaar ahaaneed xadaf loogu sameeyey insha allahu tacaala markeedaan sheegi doonay waxaase raajixa ficliga saddex qayb inuu yahay maadi iyo mudaaric iyo amar maadi ayuu u soo hormariyey maadiga musanifka wuxuu yidhi waxaa lagu garanayaa taa u taaniisi saakina taa reeban isla markaana tusini ficliga axadka sameeyey inuu yahay mu'anad sida qaamat iyo darabat iyo dakhalad iyo wixii la mid ah ficliga maadi waa mebni mucrab ma aha mebni weeye ficli maadi jiritaankiisa waa laisku waafaqsan yahay oo ficli maadi ficli la yidhaahdaa inuu jiro waa laisku waafaqsan yahay mebni inuu yahayna waa laisku waafaqsan yahay waxaase khilaaf ka jooga wax lagu binaynayo basriyiin waxay leeyihiin waxaa lagu bineeyaa fatxa weligiiba fatxadaasi marna waa daahiro way muuqataa marna waa muqadar waawljamaaca haddii ficliga lala xidhiiriyo ama damiiru rafca mutaxarig lala xidhiiriyo iyo hadduu alif ku jiran yahayba waa fadxadii waa muqadar haddii kalena fadxada waa daahir oo fadxa daahira ayaa lagu binayn waayahay sida daraba iyo qatala iyo dakhala kuufiyiin waxay leeyihiin saddex arrimood mid unbaa lagu bineeyaa fadxa lagu binayni waa haddii damiiru rafca mutaxarikeena uusan la xidhiirsanin waawljamaacana uusan la xidhiirsanin waawljamaca haddii uu la xidhiirsado damaa lagu binayni damiiru rafcin mutaxarik haddii uu la xidhiirsadaana sukuun ayaa lagu binayni damiiru rafcin mutaxarikna waxaa loo yaqaanaa damaa'irtii faacilka noqonaysa ama naa'ibulfaacilkee laba iyo tobanka ahayd sideed ka mid ah sideeddaasina waa labada mutakalimkaa darabtu darabna shanta mukhaadabkaa darabta darabtii darabtumaa darabtum darabtunna iyo shanta qaa'ibka kii u dambeeyey nuunu niswa weeye darabna sideeddaasi ayaa damiiru rafcin mutaxarik loo yaqaan damiiru rafcin waa damiir maxalu rafca yaallo mutaxarikun damiirkana wuu xarakaysan yahay hal xaraf hadduu yahay wuu xarakaysan yahay laba xaraf iyo wax ka badan haddii uu noqdaana labada xaraf midka ficliga ku xigaa xarakaysan ayaa loo jeedaa ee dhammaantii uu wada xarakaysan yahay laguma wado darabna waa laba xaraf waa nuun iyo alif hee kan ficliga ku xigaa xarakaysanoo nuunta ah alifta waa reeban tahay darabtum waa la mid mutaxarik sidaa ayaa loo leeyahay waxaa jira qayb kelimooyin ficlinimadooda iyo ficlila'aantooda laisku waa laisku khilaafsan yahay afar kelimo wey nicmo iyo bi'sa casaa iyo laysa afartani waxaa mukhtalafoo laisku khilaafsan yahay inay ficli maadi yihiin iyo inayan ahayn nicmo iyo bi'sa farre iyo kuufiyiin qaar ka mid ah sheekh farraa la yidhaahdo iyo kuufiyiin qaar ka mid ah ayaa waxay leeyihiin nicmo iyo bi'sa waa laba ismi waayahay layse iyo casaana bacdi naxwiyiinta ka mid ah ayaa waxay leeyihiin laba xaraf weeyaanoo laysana waa xarfu nafyin oo maa naafiyey la mid tahay casaana waa xarfu tarajin oo lacallay la mid tahay musanifka wuxuu leeyahay si afartaba waa ficaal waana ficli maadi waxaana lagu garanayaa taawo ta'niif saakin ay aqbalayaanoo nicmat bi'sat laysat casat ayaa la dhihi marba taawo ta'niif saakina haddii ay aqbalayaan waa afcaal maadiyaata layse iyo casaa qolada xarafku wado oo laysana xarfu nafyin weeye leh casaana xarfu tarajim weeye leh daliil ma ayan keenin marka jawaab kale uma baahno taawtaaniin saakin ay aqbalayaanoo waa ficli maadi khalaas war kale ma jiro qoladase nicmo iyo bi'sa laba ismi ku wada oo farra iyo kuufiyiin ah daliil ayay keeneen oo waxay yidhaahdeen nicmo iyo bi'so xuruufuljar la gelinayaan aragnay maa hiya binicma alwaladi nicmo sayru calaa bi'sa alcayri waxaasaan aragnay xarfuljarna waxaa lagu yaqaanaa asbaadu khaas ku yahayoo waa calaamaadka ismigu ka mid yahay marba xarfuljar haddii ay aqbalayaanoo xarfuljar la geliyey laba ismi weeyey yidhaahdeen qoladaa marka jawaab bay u baahan yihiin laba ficli maadi weeye mar haddii aan niroo taawtaanii saakin ay aqbalayaan aan nire misaaladii ay keeneen in laga jawaabay u baahan yihiin waxyaabahaasu isku daalin doonaa waan arki doonaa wa ama alficlu fa alaaatu aqsaamin saddex qayb weeye maadi ficli maadi weeye wa yucrafu ficliga maadi waxaainati ee reebanay wa binaa'uhu ficliga maadi binayntiisana cala alfatxi kaa'inun waxay ahaatay cala alfatxi fatxay ahaatay ka daraba wey ilaa maca waawiljamaacati jamaacada wowdeeda maceeda inuu yahay mooye fa yudamu waa la damini markaa ka darabuu sida darabuu oo kale aw idamiiri damiir micii inuu yahay mooye damiirkii almarfuuci la rafcinayey maxalka laga rafcinayey almutaxariki ee xarakaysnaa fa yusakanu ficligii aakhirkii waa la sukuunini ka darabtu wa minhu ficli maadi waxaa ka midee nicmo iyo wa bi'sa wa casaa iyo wa layse fil asaxi asaxnimayna kaga mid yihiin wa amrun midna amar weeye ficliga ka labaad waa amar wa yucrafu waxaa lagu garanaya amarka bidalaalatihi tusintiisa cala alabi alab uu tusiyo iyo wa qabuulihi aqbalidiisa yaa almukhaadabati uu aqbalo ficlu amarka waxa uu calaamadee laba arrimood in laga helo awalan alab waa inuu tusiyaayo wax adiga lagaa doonayo waa inuu tusiyaa aaniyan yaa ulmu'anasati almukhaadabatina waa inuu aqbalayo wa binaa'uhu ficlulamar binayntii cala sukuuni kaa'inun cala sukuuni sukuun ayuu ahaaday ka drib sida idrib oo kale ila almuctalla muctalka mooye fa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa xadafkiisa binayn ayuu ku dheehinaaday binayntiisa kazu wakhsha warmi sida uqzu iyo ikhsha iyo irmi wa naxwa quumaa waquumuu waquumii mooye ficliga yacni afcaalu khamse inuu ka yimid mooye facalaa xadfi nuuni nuun xadafkii korkii ayuu ku dheehnaaday binayntiisa wa minhu amar ayuu ka mid yahay halumma fii luqati tamiimin tamiim luqadii ayuu kaga mid yahay wahaati iyo watacaalana waa ka mid cala alasaxi asaxnimay kaga mid yihiin yacnii ficlulamar waxaa lagu garanayaa laba arrimood in laga helo dalab waa in uu tusiyaa yaa ulmu'anasati almukhaadabatina waa inuu aqbalayo waayahay ficlu amar mabni weeyaay saddex shay mid unbaana lagu bineeyaa fatxaa lagu bineeyaa waxaan u jeedaa waxaa lagu bineeyaa sukuun xadfu xarfilcillaa lagu bineeyaa xadfu nuunna waa lagu bineeyaa sukuun ayaa lagu binayna waa hadduusan muctalulaakhir ahayn afcaalu khamsana uusan ka imaanin xadfu xarfilcillaa lagu binayna waa hadduu muctalulaakhir yahay sida ikhshe iyo uqzu iyo irmi xadfu nuun ayaa lagu binayna waa hadduu afcaalulkhamse ka yimide waa yahay waxaa jira saddex kelimo oo ficlo amarnimadooda la isku khilaafsan yahay haati tacaala iyo halumma halumma niman tamiimiyiin la yidhaahdo ayaa ficlu amar ku wada xijaaziyiin oo luqadooda qur-aanka uu ku soo degayna halumma waxay leeyihiin waa ismu ficli amar ficlu amar ma ahe waa ismu ficli amrin ismu ficlu amar weeyo ismana bedelayso weligeed halumadaad bay iska ahaani qolada ficlul amar kuwada tamiimiyiin weeyaano waxay leeyihiin damaa'irtiyaa lagu dabadhejiniyo halume iyo halumuu iyo halumaa iyo halumiy ayaa la leeyahay iyo halmumna oo haweenkii ah haati iyo tacaala sida raajixa ah loona badan yahay ficlu amar inay yihiin weeye waa laba ficlu amar haati iyo tacaala laakiin bacdi naxwiyiinta ka mid ah waxay leeyihiin haati iyo tacaala laba ismu ficli weeyaanoo isma bedelayaan intaasuu raaciyey wa mudaaricun cashirka berri weeye in sha allahu tacaala walamaa faraqtu markii aan ka lugbaxay min dikri calaamaati lismi ismiga calaabooyinkiisa sheegidii iyo wa bayaani inqisaamihi ismiga qeybsankii caddayntii ilaa mucrabin wa mabniyin uu u qeybsamayaan caddeeyey markaan ka lugbaxay iyo wa bayaani inqisaami lmabniyi ka la binaynayo qeybsankii minhu ismiga xaal uu ka mid yahay ilaa maksuurin mid la kasrinayo iyo u qeybsamay iyo wa maftuuxin mid la fatxinayo iyo wa madmuumin mid la daminayo iyo wa mawquufin mid la sukuuninayo mawquuf sukuunayuu u jeedaa markii aan ka lugbaxay sharactu waxaan gudagalay fii dikri lficli ficli sheegidii fadakartu waxaan sheegay annahu ficliga yanqasimu inuu u qaybsamayo ilaa alaaati aqsaamin saddex qayb inuu u qaybsamayo maadin wa mudaaricin wa amrin saddexdaa inuu u qaybsamayaan sheegay wadakartu waxaan sheegay likullin mid la arko oo minhaa aqsaamtaa ka mid ah calaamatahu calaamadiisii ayaan u sheegay calaamadii addaalata tusinaysa calayhi calaa ficliyatihi ficlinimadiisa tusinaysa wa xukmahu xukumkiisiina waan sheegay xukumkii ahaabita u sugnaa lahu ficliga u sugnaa min binaa'in bina xaggii xaal uu ka ahaaday xukumka wa icraabin icraab xaggii xaal uu ka ahaaday wabadaatu waan bilaabay min daalika afcaashaa sheegiddeeda waxaan ku bilaabay bilmaadi maadiga fadakartu waxaan sheegay anna calaamatahu maadiga calaamadiisa an yaqbala inuu aqbalaa inay tahay taa ta'niiti dhidigaantaadeeda ta'dii asaakina ta ee reebanayd ka qaama waqacado weeyaye taquulu waxaad leedahay qaamat waqacadat wa anna xukmahu waxaa kaloon sheegay anna xukmahu maadi xukumkii fil asli sida asalkee albinaau bina inuu yahay calalfatxi lagu bineeyo kamaa maala sida aan miaalinayn waqad yakhruju inuu baxaa suurowdaa canhu fatxa ku binayn inuu ka baxo ila dami damana u baxo wadaalika bixitaankaana xaasilun wuxuu dhacayaa ida tasalat marka ay la xidhiidhsato bihi ficligii maadi waawljamaacati jamaacada wawdeedi ka qowlika qaamuu waqacdu wa ila sukuuni sukuun inuu u baxaa suurowdaa wadaalika sukuun u bixitaanka xaasilun wuxuu dhacayaa ida tasala marka uu la xidhiidhsado bihi ficligii maadi aldamiiru damiir almarfuucu maxalka laga rafcinayo almutaxariku xarakaysan ka qowlika qumtu waqacadtu waqumnaa waqacadna wاniswatu qumna waqacadna weeye watalkhasa waxaa saafi noqday can daalika ka aan sheegay xaggii waxaa saafi ka noqday ana lahu lilmaadi maadigii inuu u sugnaaday alaaa xaalaatin saddex xaala aldama wاlfatxa wاsukuuna waqad bayantu waanaan caddeeyey daalika arrinkaa waan caddeeyey waanaan miaaliye walamaa kaana markii uu ahaaday min alafcaali afcaasha miduu ka mid yahay afcaashii almaadiyati ee maadiga ahayd maa qeyb ikhtulifa laisku khilaafay fii ficliyatihi ficlinimadiisa la isku khilaafay markii uu ka mid noqday ayaa nasastu caddeeyey calayhi kaan la isku khilaafaan caddeeyey wanabbahtu waan baraarujiyey calaa ana alasaxa sida asaxnimada badan ficliyatahu calaa ana alasaxa ficliyatuhu ficlinimadiisa inay tahay kaasi wahuwa kaa la isku khilaafsan yahay asaxana ficlinimadiisa ay tahay arbacu kelimaatin afar kelimo wey nicma wabisa wacasaa walaysa fa amaa nicma lafdiga nicmo ah iyo wabisa lafdiga bi'sa ah fadahaba alfaraa'u farra wuxuu ku tegey iyo wa jamaacatun koox oo min alkuufiyiina kuufiyiin ka mida ilaa annahumaa labadaasi ismaani laba ismi inay yihiin wastadalluu waxayna u deliishadeen calaa daalika isminimada waxay u deliishadeen bidukhuuli xarfiljari xarfuljarhi gelitaankii calayhimaa dushooda uu galo fii qowli bacdihim qaarkooda hadalkii ayuuna ku galay walxaal qad bushira bacdigaa loogu bishaareeyey bibintin gabar ayaa loogu bishaareeyey wallaahi maa hiya binicma alwaalid gabaraa kuu dhalatay ayaa la yidhi carabtii hore gabdhaha waa nacbanaan jireen gabaraa kuu dhalatay baa haddii la dhahay wallaahi maa hiya binicma alwalad nasruhaa bukaaun wa biruhaa sariqa kulaha wallaahi baan ku dhaartay maa ni maa hiya binicma canug fiican ma aha kaas kulaha ee nasruhaa bukaaun gargaarkeeda waa oohin aabbahaada wax baa la yeela waa la dila hadday maqasho inay oyso mooye wax kale tari mayso wa biruhaa sariqa ixsaan samaynteedana tuugnimo waayo kulaha ninkeeda waxoogaa ay ka soo xadday unbay kuu soo diriya wax kala keeni sidaasuu u wadaa carabtii hore shaqadoodii ahaa ee ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ilaahi baa tilmaamay waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huun am yadusuhu fi turaab dhulka muu ku aasaa muu iska haysanaa tanuu ka fikiraa kulaha waa yahay markaasuu wuxuu yidhi maa hiya binicma alwalad maxalushaahidka waxaa weeyaan binicma nicmadii buu ba'geliyey alwaladuna wuu rafciyey wuxuuna u jeedaa qoladan ismiga ku wada waa farre iyo kuufiyiine waxay icraabayaan icraabkaa si fiican u fahma qolada ismiga ku wado siday wax u icraabayaan qolada ficliga ku wado siday u icraabayaan musanifkaaba keeni doonaa ee qolada ismi ku wadee ba'da geliyey siday u icraabayaan waxaa weeye maa hiya maada waa naafiya waana xijaaziyatun naafiyatun xijaaziyatun xijaaziyatun maxaa loo jeedaa tacmalo camala laysa saxiix weeye ama maada waa tamiimiyatun naafiyatun tamiimiyatun maxaa loo jeedaa hayru caamila ilaa xijaaziyiina camal siinaya tamiimiyiinna ma ayaan camal siinaynin labadaba waad u dhigi karta maada haddii naafiye laga dhigo isla markaana xijaaziye laga dhigo oo caamila laga dhigo hiyada waa ismigeedii oo fii maxalli rafcin yaalla binicma bada waa xarfuljar zaa'id ah bada waa xarfuljar zaa'ida oo sideedaba ba'da zaa'idada ah waxay ku badan tahay oo haaliban la geliyaa mawaadic mawaadicda waxaa ka mid ah maada naafiyada iyo layse gadaashooda khabarka in la geliyaaba badan sideedaba wa bacda maa walaysa jaral bal khabar alifyadan ugu tegi doonaa maada naafiyada iyo laysada gadaasheeda ba zaa'ida in lagu jaraa badan alaysa allaahu bikaafin cabdahu oo kale waa yahay hiya ismu maa wey binicma ba'da waa zaa'id nicmada mabni weeyaan waa ismi bimacnaa mamduuh ah waa ismi bimacnaa mamduuh wax la ammaanayo waana mabniyun cala alfatxati fadxuu ku binaysan yahay oo maxaa loo bineeyey limushaabahati alxarf xarfuljawaab buu shabahayaa oo xaggee ka shabahayaa isku fillaashuhu ka shabihi ama waxyaabo kaluu shabiha si kastaba ha la yidhaahdo waa mabni waa yahay nicmo laba maxal buu leeyahay marka fii maxalli jarin wuu yaallaayo ba'da zaa'idadaa jarihaysa fii maxalli nasbinna wuu yaallaayo maada naafiyada ah khabarkeedii wey oo fii maxalli nasbin yaalla labadaa maxal ayuu leeyahay alwaladu oo rafcisanaa timid maa hiya binicma alwaladu alwaladu waa khabar mubtadaha ka xadfan yahay macnihii oo hiya alwaladu macnihiina wuxuu noqonayaa maa hiya gabadhu binicma mid la ammaanaya ma aha alwaladu canug fiican ma aha saxiix tamiimiyiin wadadeeda haddii lagu icraabaana ciraabku si kale isu bedeli maaye maada unbaa mulqaata hiya mubtada weeye nicma ba'da zaa'id weeye nicmadana bimacnaa mamduux weeyaanoo mubtadaha khabarkiisii oo fii maxalli rafcin yaalla weeye labadii maxal bay leedahay alwaladuna waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay sidaa ayay u icraabayaan qoladaasi maa hiya gabadhu binicma mid la ammaanaya ma aha alwaladu huwa kaa la ammaanaya alwaladu walad fiican ma aha iyo wa qowli aakhara shaacir kale ee nin kale hadalkii walxaal qad saara uu socday ilaa maxbuubatii tii la jeclaysiyuu u socday islaan uu jeclaa ayuu u socday calaa ximaarin dameer dushiisuuna ku socday dameerka oo badii'i sayri socodkiisa uu dibdhacayo dameer socod gaaban uu saarnaa islaan uu jeclaana wuu u socday dameerkana waa ku socod gaaban yahay markaasuu wuxuu yihi nicmo sayru calaa bi'sa alcayr nicmo sayru nicmo sayru calaa bi'sa alcayr qolada ismiga ku wada sideeda marka loo ciraabaa nicma mubtaduu noqonay bimacna almamduuxa macnihiina wuxuu noqonayaa nicma kan la ammaanayo asayru socod weeye calaa bi'sa mid la caynayo dushiisa lagu socdo alcayru huwa kaa lacaynaya alcayru dameerka weeye oo nicma mubtaday ka dhigeen asayruna khabar bay oga dhigeen calaa xarfuljar weeye bi'sana waa mabniyu cala fatxa fii maxalli jarin bimacna madmuum bayna ka dhigan tahay macnaheeda bi'sa ka lacaynayo may nicma ka la ammaanayo asayru socod weeye calaa bi'sa mid lacaynaya dushii lagu socdo alcayru huwa kaa lacaynaya alcayru dabeer weeye cayru caynta waa kor dhigan ciir haddii la yidhaahdo safarta weeye wa amaa laysa fadahaba alfarisiyu farisi wuxuu ku tegey fi lxalabiyaati kitaabkiisa xalabiyaad la yidhaahdo dhexdiisa wuxuu ugu tegey kitaab uu leeyahay wey ilaa annahaa laysada xarfu nafyin inay tahay oo bimansilati maa xarafka oo bimansilati maa maadi naafiyada ahayd meesheeda ku sugan maadi annaafiyati naafiyada ahayd wa tabica waxaa raacay hu farisi waxaa raacay calaa daalika xarafnimadaa waxaa ku raacay abubakrin binu shuqayr abubakr binu shuqayrna wuu ku raacay wa amaa casaa fadahaba alkuufiyuuna reer kuufa waxay ku tageen ilaa annahaa casaada xarfu nafyin xarfu tarajin inay tahay oo bimansilati lacalla lacalla meesheeda yaalla wa tabicahum waxaa raacay calaa daalika sidaa waxaa ku raacay ibnu saraaj ibnu saraaj ayaa raacay wاصaxiixu sida saxiixa ana alarbacata afartaba isku dar nicmo iyo bisa casa iyo laysa afartaba afcaalun afcaal weeye bidaliili bidaliili itisaali taai ta'niifi dhidigaantadeeda la xidhiirsigeeda tusitaankeeda ayay afcaal ku yihiin ta'dii asaakinati ee reebanayd bihinna afcaasha ay la xidhiirsatay ka qowlihi calayhi الsalaau wasalaam man tawada'a yowma اljumcati fabihaa wa nicmat wman iqtasala falguslu afdal lafdigaa inuusan asixinaan umalayn waman tawada'a ninka weysaysto yowma aljumcati maalinta jumca ninka weyse ku kaaftoomo iska weysaysto fa bihaa ruskuu qaatay fa bihaa ay fa biruskati akhada ruskuu qaatay ruska rabbaani ah wa nicmat alla ruskadaasi fiicana waman iqtasala ruuxa qabaystana falguslu qabayska afdalu fadli badan maxalu shaahidku waxaa weeyaa wa nicmat oo taa u tacniid saakina la geliyey walmacnaa macnaha wuxuu noqonayaa man tawada'a yowma aljumcati maalinta jumca ninka qabaysta ninka weysaystaa fa biruskati akhada ruska rabbaani ayuu qaatay wa nicmat alla wanaag badana arruksatu ruksadu wanaag badana alwudu'u weyse weeye ruksada wanaagsani wa taquulu waxaad leedahay bi'sat alla xumaa almar'atu haweenay xumaa xamaalatu lxatabi tii qoryaha xambaari jirtay weeye tan xun walaysat alla may hindun islaamtii hinda ahayd muflixatan mid liibaan walaysat ma ayan ahaanin hindun islaamtii hinda ahayd muflixatan mid liibaani wa casat waxay mudan tahay hindun islaamtii hinda ahayd an tazuuranaa inayna soo ziyaarato wa amaa maa shaygii istadalla ay daliishadeen bihi maaga alkuufiyuuna kuufiyiin waxa ay daliishadeen maa hiya binicmalwalad iyo calaa bi'salcayr iyo nicmadii iyo bisadii iyo xarfulijan la geliye daliilkaasi fa muawalun waxaa lagu awilay calaa xadfi lmawsuufi wa sifati waiqaamati macmuuli sifati ma si fiican u dhegayso wuxuu leeyahay nicmo iyo bisa casaa iyo laysa afartaba waa xuruuf afartaba waa afcaalan ujeeda afcaal maadiyaad ah waxaana lagu garanayaa taa u taniid saakinay aqbalayaan waayahay layse iyo casaa qoladii xaraf ku sheegtay daliil ma ayan keenin mar haddayan daliil keenin jawaab uma baahna laga jawaabo nicmo iyo bi'sase qoladii tire waa asmaa daliil bay keeneen farre iyo kuufiyiin oo waxay keeneen carabtii horaa waxaa laga maqlay nicmo nicmo sayru calaa bi'sa alcayr oo bi'sadii oo calaa la geliyey iyo maa hiya binicma alwalad nicmo ba la geliyey hee lafdigaan maxaad kaga jawaabaysaan haddii aada nicmo iyo bi'sa laba ficli aad ku wadaan xarfuljar ficli la geliya xaggee lagu arke waxaa looga jawaabi buu leeyahay musanifka xarfuljarkani ficli buu daahirka kaga jira laakiin taqdiirta ficliga kuma jiro xarfuljarka taqdiirta taqdiirta wuxuu ku jiraa mancuut ismi la nactiyaynayo yuu xarfuljarka taqdiirta ku jiraa kow mancuudka iyo nactigiisana way isla xadfan yihiin nacti baa xadfan nactigaa mancuudkiisii ka horreeyeyna wuu xadfan yahay labadaa way wada xadfan yihiin waxaa booskii mancuudka la dhigay ismigii mancuudka ahaa ee xarfuljarka la gelin lahaa booskiisii waxaa yaalla mancuudku wuu xadfan yahay nactigana waa xadfan yahi soo maaha nactiga macmuul uu iska leeyahay nactiga wax uu ku camalfalayey ayaa meeshii mancuudka la dhigay xarfuljarkii mancuudka ku jiray iyo nactiga macmuulkiisii ayaa la isgeliyey waxaase dhexda ka xadfan mancuud iyo nacti xarfuljarkana mancuudku ku jiray oo sidee ahaa asalka maa hiya binicma alwalad asalkeeda wuxuu ahaa maa hiya biwaladin maquulin fiihi nicma alwaladu maa hiya intaasi waynoo taalle binicma alwalad soo ma ahayn wixii meesha ku qoraa bacdan waxay ku jirtaa biwaladin walad meesha ka xadfan oo mancuud ah waladkan mancuudka ahee xadfan waxaa la xadfan nactigiisi oo ah biwaladin waladka oo maquulin fiihi loo dhihi karo maquulin fiihi waa nacti waladkana waa mancuud nacti iyo mancuudka waa wada xadfan yihin nicmal waladudan meesha taallo waxay naa'ibulfaacil u tahay oo ku camalfalayey maquul maquul waa ismi mafcuul ismigan mafcuulla sida ficliga majhuulku naa'ibulfaacil qaataa naa'ibulfaacilkiisii maquul weeye binicma alwalad nicmadii naa'ibulfaacilka ahayd oo jumladan ficliyadaa naa'ibulfaacil noqotay jumladan ficliyadee naa'ibulfaacilka ah ayaa ba'da daahirka laga geliyey laakiin taqdiirta ba'da waxay ku jirtaa mancuud baa xadfan mancuudkaasay ku jirta mancuudka kelina ma xadfanay mancuudka iyo nactigiisa isla xadfan nactiga macmuulkiisi baana meesha yaalla soo mafhuum maahan intaasu soo wadaa wa amaa maa shaygii istadalla ay deliishadeen bihi maaga alkuufiyuuna ree kuufe iyo farre ay deliishadeen fa mu'awalunkaa waxaa lagu awilay calaa xadfilmawsuufi mawsuuf xadafkii iyo wa sifatihi sifadiisii oo la xadfi nacti iyo mancuudkiisi yaa la xadfi sife iyo mawsuuf iyo nacti iyo mancuudka waa isku macno iyo wa iqaamati macmuuli sifati sifada macmuulkeediyaa waxaa la joojiyey muqaamuhaa sifada meeshii ay taagnayd wa taqdiiru waxaa weeye maa hiya biwaladin maquulin fiihi nicma alwalad maa hiya gabadhu biwaladin canug ma aha waladka oo maquulin fiihi loo dhihi karo nicma alla wanaagsanaa alwaladu waladku wanaag badana loo dhihi kara ma aha waayahay wa nicmo sayru calaa bi'sa alcayr isna wuxuu ahaa nicma alla wanaag badanaa asayru socod calaa cayrin damayr dushii lagu socdo damayrka oo maquulin fiihi loo dhahayo bi'sa alla xumaa alcayru dameyrka xuma fa xarfuljarri xarfuljarka fi lxaqiiqati sida xaqiiqadaa inamaa dakhala wuxuu un galay cala smin maxduufin ismi la xadfay kamaa bayannaa sida aan caddayni wa kamaa qaala alaakharu shaacir kaleba siduu yidhi wallaahi maa leylii binaama saaxibu walaa mukhaalita layaani jaanibu wallaahi baan ku dhaartaye maa leylii habeenkay binaama bileylin habeen ma aha habeenka oo maquulin fiihi loo dhihi karo naama waxaa seexday saaxibuhu saaxiibkii walaa mukhaalia layaani walaa mukhaaliin layaani walaa mukhaaliu layaani jiraac ayaa wuxuu taabtay jaanibuhu dhinaciisana mid la dhihi kara maaha yaani wuxuu u jeedaa xale ma aanan seexanin xale murug iyo tiiraanya igu taagnayd oo ma aanan seexanin intaa ina inuu yidhaahdu doonaya markaasu wuxuu leeyahay habeenkaygii xale habeen la dhihi kara ma aha saaxiibkiisa wuu seexday habeenkaan ninkii uu saaxiibka ahaa isagaa isku jeedaa wuu seexday habeen la dhihi kara maaha dhinaciisa meel jilicsan ayuu ku seexday yuu taabtay lama dhihi karo intaasuu u jeeda wallaahi baan ku dhaartaye maa leylii aniga habeenkay binaama bileylin habeen ma aha habeenka oo maquulin loo dhihi karo fiihi habeenkaasi naama waxaa seexday saaxibuhu habeenkaas saaxiibkii wuu seexday habeen la dhihi kara ma aha walaa mukhaalian layaani jileec ayaa wuxuu taabtay jaanibuhu dhinaciisa habeen la dhihi kara ma aha maxalu shaahidka waxa weeye wallaahi maa leylii binaama naama ficli maadi inay tahay naxwiyiinta oo dhan way isku waafaqsan yihiin maca daalika ba buu geliyey shaacirka binaama heeba'na xarfujar weeyaanoo ficli ma ayan geli jirin taqdiirtii haddeer aan soo sheegnaa meesha taallaayo sifo iyo mawsuufkeedaa isla xadfan macquulu sifahana meesha sifada la joojiyey oo wallaahi maa layli bilaylin naamasa bilaylin maquulin fiihi naama saaxiibuhu buu ahaan lahaa beydka icraab ahaantii wallaahi qasam wey wawda xarfulqasm allaahidana majruurun biwawi lqasam ficli waajib waajib loo xadfayna ku tacalluqiyo uqsimu bay ahaan lahayd maada naafiya xijaaziye iyo tamiimiye midkaa doontaad ka dhigi karta m xijaaziye haddii aad ka dhigto layli ismigeedii weeyaanoo fii maxalli rafcin yaallo binaama saaxibu mancuudka meesha ka xadfan oo bilaylin ah ba'da xarfuljar zaa'ida laylintaana waa maada khabarkeediioo fii maxalli nasbin yaalla walaa mukhaalita od nasbiso waxaad ku cadfi khabarkaa nasbisan oo maadan khabarkeedii ah walaa mukhaaliطi inaad tidhaahdo jertaana way suuroobi kartaayoo ba'da zaa'idada ahey jertay aad ka raaciso jerkeeda waayahay maada haddii aad tamiimiye ka dhigto oo layliyda hore mubtada bilaylina khabarulmubtada aad ka dhigto maxalu rafco yaallo walaa mukhaaliu rafcadaad kaga cadfi karta wakaa maa laylii bilayli naama saaxibuhu walamaa faraqtu markii aan ka lug baxay min dikri calaamaati lmaadi iyo wa xukmihi iyo wa bayaani maa ukhtulifa fiihi la isku khilaafay minhu maadiga xaal uu ka mid yahay annaytu waxaan ku labeeyey bilkalaami ka hadal calaa ficli اlamri aan ka hadlo ayaan ku labeeyey fadakartu ana calaamatu waayahay ficluamarka waxoogaa khilaafaad ayuu soo wadaa halkaa ayaan ku joojinaynaa laakiin faa'iido yaroo sajaaciyada hoos ay ka qori faa'iido weyn waaye faa'iido yar maaha ayaan ku darayn faa'iidadaa waxa weeye ficliga waxaan naqaanaa muctalulaakhir buu noqdaa oo alif buu ku jiranayaa waaw ayuu ku jirani ya buu ku jirani sax ma tahay ficliga alif haddii uu ku jiran yahay aliftaa fadxa ka horraysa maadi iyo mudaarici amar midku doona ha noqdo waaw hadduu ku jiran yahayna damaa ka horreeya saxiix ya haddii uu ku jiran yahayna kasra ka horeeya intaa ma la fahmay intaa sidaa ugu dhiga ficliga muctal buu noqdaayo wow iyo alif iyo ya buu ku jiradaa maadi iyo mudaarici iyo amar midkuu doorahno alif haddii uu ku jiran yahay alifta fatxaa ka horraysa sida yakhshaa oo kale iyo ramaa oo kale wow haddii uu ku jiran yahayna damaa ka horeeya sida saruwa oo kale iyo yadcuu oo kale ya haddii uu ku jiran yahayna kasraa ka horreeya sida yarmii oo kale iyo khashiya iyo radiya iyo wixii la mid a intaa markaa sidaa u fahantaan ficligaa wowda ku jiran ama alifta ku jiran ama ya-da ku jiran waawuljamaaca haddii aad ku daba dejiso ka war ficligii wowda ku jiranaa ya-da ku jiranaa alifta ku jiranaa ayaa waxaad ku daba dejisay waawuljamaaca xarfulcillihii wuu xadfoomi xarafkuu ku jiranaa ficliga laamtiisi weeye way xadfoomi oo way tegi markay xadfoonto waxaad eegi xarfulcillihii meesha laga xadfay xarakadii ka horraysa aad eegi xarakadaa saddex mid un weeye fadxa ka horreeya ama damma ama kasra soo ma ahayn alif hadduu ku jiranaa maxaa ka horreeya alifta fadxa ya hadduu ku jiranaana waaw hadduu ku jiranaana saxiix ficliga laamtiisii marka la xadfo waljamaacad ku daba dejin haysa maadi amar iyo mudaaric midku doonaa noqdo waxaad ku daba dejisay waawljamaaca ficliga xarafku ku jirana ayaad meesha ka tuuri iltiqaau saakiniin dartiisaana loo xadfi waa sheegi doonaa insha allah laamtii marka la xadfo fadxaa ka horreeya ama damma ama kasra fadxa hadduu ka horreeyey ama damma labadaa mid uun hadduu ka horreeyey fadxada iyo damada lama bedelayo iyagoo sidoodaa waawljamaacihii lagu reebi iyagoo sidoodii ah yjamaacihi aad ku reebi sax ma tahay miitaal aan ku siiyo ramaa muxuu ku jiran yahay muxuu ku jiran yahay fadxa ka horreeya soo ma ahan waawljamaaca ku daba deji aliftii xadaf fadxadii ka horraysa wowda ku reeb muxuu noqonayaa ramow saxiix dama hadduu ka horreeyena waa la mid sida yadcuu waawgu ku jiran soo ma ahan waawljamaaca ku daba deji owdiisii hore xadaf oo jamaacada damaa ka horreeya damada ku sukuuni muxuu noqonayaa muxuu noqonaya wax ka jira lama arko yadcuuna buu noqoni yadcuu yadcuu markuu wawda ku jirana yadcuuna afcaal khamsuu noqday hadda nuunuu ku rafcisan yahay yadcuuna saxiix soo maahan waa yahay damma ama fadxa wowda haddii uu ka horreeyo waa lagu reebi war kale ma jiro taa waa la fahmay soo maaha kasra hadduu ka horreeyey oo ficligaa ya ku jiranaa ya-dana kasra ka horreeyaa laazim sax ma tahay ya-dii markaad xadafto hee kasra yama wow ma reebi karo kasrihii meesha intaad ka tuurto ayaa damo u bedeli radiya maxaa u dambeeya maxaa ka horreeya wawljamaaca haddii aad ku daba dejiso ya-dii baad xadfi kasrihiina damaad u bedeli muxuu noqonayaa raduu buu noqoni raduu khashiya khashuu buu noqoni saxiix soo ma ahan waa yahay miaal yaraan idiin siinayaa marka aayad qur-aan ayaa waxay tahay qaala alquu falammaa alqow maxay kala yihiin qaala alquu falammaa alqow hemaadiyo amaray kala yihiin alquu asalkiisa wuxuu ahaa ficliga maadigiisa alqaa buu ahaa isagoo alqaaya amar ka bixi ee min afcala alamru afcil afcil buu ku imaanayaa amarka alqi buu noqoni waa alqi maa fii yamiinika aayad ba bay ahayd soo maaha alqi wowljama wowdu ku jiranaa way xadfan tahay xarafku yaabuu ku jiranaa ya-dii way xadfan tahay kasraa ka horreeya soo ma ahan wowljamaaca ku daba dhejihe kasrihii dambe u bedel sidee noqonaya alquurida waaye amar alqow baa kuu timid falamaa alqow ficliga maadigiisa alqaa buu ahaa isagoo alqaa'i wowljamaaca ku daba dheji waana maadi aliftii xadaf fadxadii uun ku soo jiido alqow way rideen weeye saxiix soo ma ahan yusalluuna cala الnabiyi aayad qur'aani waay ina allaha wamalaa'ikatahu in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna yusalluuna majhuul maaha waa musama maxaa dhacay ficliga maadigiisa rubaaci buu ahaa sallaa buu ahaa sa sad iyo laba laabo isku shidan iyo alif ka dambeeyuu ku jiran yahay afar xaraf weeye soo maaha salla hee mudaaric rubaaci marka la mudaaracaynaya xarfulmudaaracada la godaa qabla alaakhirkana waa la kasriyaa musamihiisa soo maaha sidee noqonaya yusallii yusallii waa waljamaaca ku dabadheji ya-dii xadaf kasrihiina dambe u bedel yusalluuna majhuul hadduu ahaan lahaa yusallawna buu noqon lahaa yusallawna waayo sallaa yusallii musamihiisii soo ma aha majhuulkiisii yusallaa buu noqon lahaa qablalaakhirkaa la fadxin lahaa yusallaa isagoo yusallaa wajamaaca lagu dabadhejin lahaa fadxadaa lagu jiidi lahaa yusallawna waa lagu waa lagu salliyay yay noqon lahayd saxiix soo ma aha marka waa qaacido muhima nadbi baa lagu jamciyaa boobsiya qora waawu damiiri in bificlin tattasil istijaaciyada ruuxii haysto istijaaciyadaa qori istijaaciyada ruuxii haysta yuusan qori waa u qoran tahay haddii kale istijaaciyadaba ka yeebsad ciddii haysato waxba yaadna isku daalin qoran wallahu aclam wasala allah waan macnaynayaa keli ah waawu damiiri